bismi illaahi araxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin salaasaha taariikhdu ay ku haastaysan tahay shan iyo labaatanka bisha julaay sanada labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhegeysiga warka raadiyo wardheer oo dhan ciidamada ammaanka ee dowladda soomaaliya ayaa habeenimadii xalay ah hubbi iyo raggii dhaca ku geysanayay hubkaasi gacanta kusoo dhigay howlgal laga sameeyey degmada yaaqshid ee gobolka banaadir waxaana ragga la tilmaamay inay ka tirsanaayeen ciidamada dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan kuwa militariga xilliga gacanta lagu soo dhigaya ayaa la tilmaamay inay wateen qori ak forty-seven ah iyo motobajaaj ay dad kaga dhacayeen moobeelo iyo lacago waxaana la sheegay in gacanta markii lagu soo dhigay kadib warbaahinta loo soo bandhigay waxaana warbaahinta la hadlay maamulka degmada yaaqshiid maamulka gobolka banaadir wasaaradda amniga kuwa oo dhammaantood ka warbixiyay howlgalkaasi iyo waxyaabihii u ahaa iyadoona wasiirka wasaaradda amniga ee xukuumadda soomaaliya oo si aada kaga mahad celiyey howlgalkaasi maamulka degmada yaaqshiid oo uu ku bogaadiyey degmooyinka kale inay ku daydaan sidoo kalena ay falan waxa ay degmadaasi fashee ah in howlgal ay ka samaysay gudaha degmada gacantana kusoo dhigtay rag ku howlanaa dhaca dadweynaha degmada ku nool ugu horeyn guddoomiyaha degmada yaaqshiid iyo guddoomiyaha gobolka oo goobtaasi ka hadlay ayaa mid waliba wuxuu si aada u bogaadiyey howlgalka iyo sidoo kale qaqabashada ragga waxay in cadaaladda la horgey doono qabtay laba iyo toban mobayl qore a k forty seven ah iyo mootobajaajtaana halkan taalla gadaashiina taalla labadii ninba kolley wau xiran yihiin laba nin baa xiran halna waa dhaawac halna waa uu fakada asigoo dhaawaca waxaana loo sheegay in la qaaday laakiin waa ka daba tegi doonaa asigan insha allahu tacala hadduu rabbi qadiro waana mahadsantihiin hadda ka horna waxaa dhacday saddex isbuuc ka hor in lagu soo tuuray bambo lagu soo tuuray degmada yaaqshiid oo annagu aan joognay sidaanoo kalena aan u soo qabannay dadkii ku soo tuuray bambada oo ka qayb qaatay asiga guddoomiyaha sheikh abuukar oo laba soo qabtay halna aan goobta ku qabannay sidaa darteed degmada yaaqshiid isu dul qaadan ma doonno insha allahu tacaala
reer yaaqshiid oo u istaagay amnigooda inay waxaa suurtageliyey in caawa nimankaas lasoo qabto dadka degmada yaaqshiid ayagaa mahaddaas iskale oo dadka usoo sheegay soo gaarsiiyey suurtageliyey in tillaabo laga qaado mahaddaas kadib waxaan u mahad celinaa maamulka degmada oo guddoomiyaha xasan geedi ugu horreeyo iyo ku-xigeenadiisa iyo guddoomiyaha waaxda oo waaxdaas waxay ka dhaceen tillaabo fiican ka qaatay arrintaasna gacanta kusoo dhigay laakiin taas waxay ku suurta gashay shaqada ay bilaabeen iyo adeega ay dadka gaarsiinaa ayaa waxay suurtagelisay dadkuna inay ayaga la shaqeeyaan marka waa boogaadina hawsha meesha aa ka wadin kasii wada dadka shacabka meesha degmada degan u dhimriya waxaa madasha sidoo kale ka hadlay wasiirka wasaaradda amniga ee xukuumadda soomaaliya kaasi oo tilmaamay in degmada yaaqshiid ay qabatay howl wanaagsan loogana baahan yahay degmooyinka kale inay ku daydaan degmadaasi waxauna bogaadiyey howlgalka noocani ah ee laga sameeyey degmada laguna soo qaqabtay dad dhibaato ku ah shacabka degmada ku nool wax ku dhow toban iyo dhowr mobil qofka dhici lahaa iyo qoriga ay kusoo qabteen waxaan rabaa marka baaqan inaan u jiro degmooyinka kale inay ku daydaan degmada yaaqshiid amnigana sidiisa wuxuu ku bilowdaa uu ku dhammaadaa deegaanada dadka ay degan yihiin degmooyinka marka amni lama sugi karo haddayna dadka degmada degan ayna isku duubneen sida degmada yaaqshiid oo kale wax horumar la gaari kara male guddoomiya waxaan mar labaad iyo mar saddexaad kaaga mahdi celinaa dadka dhalinyarada aada usoo xushay degmooyinka oo hadda hari habeen saq dhexe waaye caado waxay aan jirto guddoomiyaasha inay iska jeeftaan marka gabdhihii iyo ragga iyagoo isku duwan ay soo jeedaan marka waxaan dhihi lahaa degmooyinka kale sida yaqshiyo kale ha noqdaan annagana wasaarad ahaan waxay aada aada noo farxalgelinaysaa in qofka dembiga falka gala in gacanta lagu dhigo
madaxweynaha maamulka somalilan axmed siinaayana waxauu habeennimadii xalay ahaa isku shaandhayn uu ku sameeyey golihiisa wasiirada kusoo kordhiyey xubin cusub oo noqonayso ergega u qaabilsan somalilan wadahadallada soomaaliya ah ay la wadaagayso waxaana loo magacaabay ergegan adna aadan taasi oo wakiil kaga noqonayso somalilan wadahadallada soomaaliya iyo maamulka somalilan lagu waday in mar kale dib loo hana qaado wakiilkan cusub ayaa sidoo kale waxa uu noqonayaa kii mid kusoo kordhay waxabadka maamulka somalilan iyadoo xog wasiiro ka tirsan maamulkaasina laysku bedelay waxaana la magacaabay wasiiro cusub halka kuwo kale xilalkii laga qaaday isku shaandhaytan ayaa waxa ay tahay mid lagu sameeyey keliya ilaa iyo saddex xubnood oo xubin ka mid a lagu soo kordhiyey magacaabis taasoo noqonaysa hadallada somalilan iyo dowladda soomaaliya halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer shariifka hirshabeelle ayaa waxa uu ka hadlay soo kordhinta maxkamad laga hirgeliyey maga waa gobolka hiiraan halkaasi oo la tilmaamay haatan iyo wixii ka dambeeya inay qaadi doonto dacwadaha laysku haysto ee dee hirshabeelle uu ka arrimiyo cali cabdulaahi cusuble hirshabeelle ayaa tilmaamay in maxkamadaasi ay fuli doonto dhowaan awaamiirta in haatan la sameeyey ciidamo isku dhow wadi doono howlaha maxkamadaasi sida uu ka dhawaa diyaariyey ciidamo isku dhaf ah oo isugu jira qaybaha ciidamadu ka kooban yihiin oo saaka isku dhafkoodii la dhammaystirayo kuwaa oo fulin doona awaamirta maxkamadda ka soo baxay waxay fulin doonaan wixii maxkamadda ciddii ay tidhaahdo maxkamadda ha la hor keeno meeshay doonta ha joogta waa doonaya waxaan rabaa inta aanan maxkamadda lagaaga jeedin xaq aad ogtahay in lagugu gacan maxkamadda iska keena hadday jirto arrin taagan oo u baahan in wax laga qabto dhab ah maxkamadda kasoo diiwaangeli wararka naga soo gaaraya gobolka bayna waxay ku waramayaan in ciidamo ka tirsan dhaqdhaqaaqa maleeshiyada al-shabaab ay isku soo dhiibeen ciidanka booliska ee gobolka bay waxaana wararku ay tilmaamayaan in ciidamada isu soo dhiibay ay ahaayeen kuwa u dulqaada waaya dhibaatooyinka kooxda ay ku hayso bulshada qaybaheeda kala duwan taliyaha ciidanka booliska ee bay oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in raggan isu soo dhiibay ay gaarayaan ilaa iyo shan ruux oo qaarkood ay hubaysan yihiin waxauna tilmaamay in si aad ay usoo dhoweeyeen waxa uu ugu baaqay dhinaca kale kooxda maleeshiyaadka daraynaya inay isku soo dhiibaan dhinaca ciidanka dowladda in ay isu soo dhiibaan
shan qof way shan qof gurigii sitiyoona afar gorilame way ringu waa al-shabaab ninkooay dareemeen saasaa iskooda waxay ka yimaadeen deegaanka ladhahay labaatan jarow iyo adeegu ay kala yimaadeen waxay ka soo dhaweeyeen booliska soo dhaweeyey gobolka waxaa laga hayaa wasaaradda xukunkiisa milisooyinka waxa badanaa noo sheegeen runtii noo sheegeen waa dhib badan oo dadkooda lugaha iyo dhulkooda lugaha dareemeen saasa isku soo dhiibeen raggan issoo dhiibeen marka gacan furuna ku sameynayna waxay ka soo dambeeyeen issoo dhiiban leenahay
ugu dambeyn maamulka puntland iyo galmudug ayaa iska kaashaday howlgal laga fuliyey magaalada gaalkacyo oo lagu soo qabtay madaxii howlgallada ee gobolka mudug gaar ahaana gaalkacyo ee nawaaxigeeda ee ururka al-shabaab kaasoo lagu magacaabayay cabdirasaaq tahliil oo maalin ka hor gacanta ay ku dhigeen laba ciidan oo isgarabsanaya oo labada maamul ah cabdirasaaq ayaa kol hore waxaa gacanta ku dhigay ciidamada ciidamada maamulka puntland iyadoo maxkamad ku taalla magaalada garowana ay ku xukuntay dil toogasho ka gadaal markii lagu helay dembiyadii lagu eedeeyey iyo inuu ka tirsanaa dhaqdhaqaaqa al-shabaab balse rag ka tirsan sida la tuunsan yahay al-shabaab aduub ka sameeyey magaalada garoowe kuwaas oo afduubtay laba caruur oo iskuul xilligaasi dhiganaysay waxayna ku xireen maamulka puntland in haddii aysan sii daynin cabdirasaaq tahliil ay madaxa ka jari doonaan caruurtaasi ay haystaan isqaqabsi in muddo ah ka jiray deegaanada puntland waxaa arrinkaasi ka biyo diiday madaxweynihii xilligaasi hayay ee cabdiraxmaan faroole inkastoo dhowr jeer oo uu dib u dhigay toogashada cabdirasaaq tahliil markii uu maamulka la wareegay cabdiweli maxamed cali gaas waxaa la tilmaamay in mar raggii ay soo cusboonaysiiyeen dalabmada cabdirasaaq tahliil iyo sidoo kale ardayda gacanta ay ku hayeen balse waxaa arrintaasi mar kale diiday cabdiweli maxamed cali gaas inkastoo dib uu u dhigay tiro dhowr jeer dilka toogashada saaqa ugu dambeyn cadaadis badan oo kaga yimaaday bulshada qaybaheeda kala duwan cabdiweli gaas waxa uu cafis madaxweyne ku sii daayey cabdirasaaq tahliil kaasi oo madax furash ahaan loogu sii daayay raggii dhallinyarada ahaa ee la haystay ee dhiganayay iskuulle ku yaala gudaha magaalada garowe haatan gacanta usoo galay ciidamo isgarabsanaya oo ka kala tirsan maamulada puntland iyo galmudug oo magaalkacyo kaga dhawaaqay in howlgal ay iska kaashanayeen labada cabdirasaaq tahliil oo ahaa nin dembiile ah kana tirsanaa kooxda al-shabaab sida ay sheegeen saraka warkii oo aad